wanaagsan halkan waa idaacadda dansan wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waawan
ciidamada danab iyo gorgor oo howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameeyey galguduud dheeraada oo kasoo baxaya weerarkii lagu qaaday shirkadda almacruuf faraceeda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
ciidamo cusub oo dhowaan lagu wareejin doono ammaanka guud ee caasimadda magaalada muqdisho
iyo dowladda soomaaliya oo heshiis la gashay dowladda kuba
dunida inteeda kalena waxaa ugu dooroon shiinaha oo dhowlatus militari ka bilaabay hareeraha dalka taiwan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha abriil sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobadii ugu dooroonaa warkayaga duhur ayay ahaayeen markana kusoo dhowaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan
ciidamada danab iyo gorgor ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa ay maanta howlgallo ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan deegaano kaabiga ku haya degmada galcad oo ay dib ula wareegeen ciidamadu cabdifitaax ilkacase ayaa ka waramaya
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo shalay la wareegay magaalada galcad ee gobolka galguduud ayaa kasii ruqaansaday degmadaasi si ay u gaaraan deegaanada kale ee hoos yimaada oo ay haatan ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay maanta dhaqdhaqaaqyo culus ay ka bilaabeen deegaanada kale ah ceelheele ceel leegsaar iyo weliba kalabeer oo dhammaantooda hoos tagta magaalada galcad ee gobolka galgaduud ila dadka deegaanka ayaa waxay dalsan t v u sheegeen in ciidamada ay isku fidiyeen hareeraha deegaanadaas oo ay ku xoogan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda oo ka hadlay howlgalladaas ayaa waxaay shaaca ka qaadeen inay ujeedkooda uu yahay in halkaas laga saaro al-shabaab lagana hortago weeraro ay soo qaadaan siday sheegeen saraakiisha ilaa imika ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ku aadan howlgallada ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya magaalada galcad waa magaalo muhiim ah waxaana shalay la wareegay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab iyo weliba gorgor kadib markii ay ku qaadeen weerar dhowr jiha ah degmada galcad ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa dagaalamayaasha al-shabaab oo la wareegay markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isaga baxeen waxaana hadda xaaladda galcad ay tahay mid degan dadkii deganaa degmada galcad ayaa lagu soo waramayaa inay badi isaga baxeen kadib markii ay ku amreen al-shabaab galcad oo ka mid ah degmooyinka muhiimka ah ee gobolka galgaduud ayaa waxay ciidamada dowladda isaga baxeen horaantii sanadkan markaas oo uu ka dhacay weerar qaraxyo ku bilowday oo ay ku qaadeen al-shabaab kaa oo uu ku geeriyooday taliyihii ciidanka danab gaashaale xasan maxamed cusmaan oo ku magac dheeraa xasan tuure cabdifataax muumin raadiga t v-ga dalsan muqdisho
mahsanid aftax ciidamo cusub oo dhowaan lagu wareejin doono amniga caasimadda magaalada muqdisho ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwo la wareegi doono amniga guud ee caasimadda waryahayaga cabdiwaxiid cabdilaahi daahir ayaa warka faahfaahinaya
halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo dhowaan tababar kusoo qaatay dalka uganda ayaa khudbad u badan dardaaran u jeediyey ciidamadaas ciidamadan oo ah milatariga sida booliska u tababaran ayuu madaxweynuhu sheegay in ay u xilsaaran yihiin amniga caasimadda oo uu madaxweynuhu sheegay in muqdisho ay soo martay magaalooyinka ugu amniga fiican afrika taasina haatan looga fadhiyo dhammaan ciidamadan oo sugidda amniga caasimadda la wareegayo
amniga caasimadda ayaa hadda idinku xilsaarantihiin booliiska dableyda milatariga booliiskiisaa tihiin booliisaa tihiin booliiska milatarigaa tihiin laakiin maanta maxaa tihiin booliiskii dadkaa tihiin dadka soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed ee baqaysa ninka ganacsadaha ee ganacsada ee tahdiidaadka iyo cabsigelinta lagu hayo odaga nabadoonka ah ee dadka nabadoodii iyo wanaagoodii aan ka tali karin ee tahdiidaadka iyo cabsigelinta iyo lagu hayo dadka dhan oo sidaa cabsigelinta iyo argagaxa loogu hayo ayaad booliis u tahay amniga caasimadda ilaahay idankiis muddo kooban waa soo gunaanadi doonaa kadibna meel kastoo shabaab jiro iyo juqda iyo duurkan u daba kici doonaa waxaan rabaa kala dambeyntaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad ka tirsantihiin laakiin maanta waxaa u shaqaynaysaan magaalo ninkii ka shaqeeyaha waa booliis sidiisaba marka sidii booliiska u shaqaynaysaan booliiskaad la shaqaynaysaan nabad sugiddaad la shaqaynaysaan degmada iyo waaxda iyo xaafadda iyo fallarka ayaad la shaqaynaysaan adeege u adeegayo dadka soomaaliyeed ayaad tihiin maalin walba doorka aad taagan tahay inaad cayaarto waay maalinaa imaan doonta tiradiinan faraha badan howlo badan ay kala qabtaan isgoys kasta laba askari oo bulusi militaara ay taagan tahay oo ay ilaalinayaan bas ciidan baabuur ciidan ama askari ciidan oo si xun un u dhaqmaya ay ilaalinayaan laakiin amnigii dadka ay maxaanku irahdaa booliiska kale ay hayaan maalintaas waa soo dhowdahay magaalada muqdisho waa magaalo madaxda soomaaliya waana caasimadda ay dowladda ku shaqayso waxaana ku yaala dhammaan xafiisyada dowladda waxayna haatan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud baadigoobaysa qorshaha nabadda caasimadda oo malaayiin qof ay ku nool yihiin maadaama magaaladan ay soo martay qaraxyo weeraro toosa iyo ugaarsi dilal qorshaysan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan si aad warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerarkii lagu qaaday shirkadda al-macruuf ee magaalada boosaaso oo maalin ka hor markaasi la weeraray gabi ahaana burbur xoogan uu soo gaaray waryaheena magaalada boosaaso ayaa booqday oo warbixintan ka diyaariyay
maalintii labaad waxaan ku suganahay goobta ganacsiga almacruuf sentar oo ahayd halkii habeen hore uu ka dhacay weerarka ismiidaaminta islamarkaana geystay khasaaraha isugu jira burburka hantiyadeed dhimashada iyo dhaawac dhanka kale waxaa noo suurtagelinay inaan helno maamulka shirkadda almacruuf si aanu wax uga weydiino dhacdadan weerar iyadoona sababtoo ay tahay inaan wax xog buuxda laga hayn cidda ka dambaysay falkaasi guracan waxyaabaha halkan laga diiwaan geliyey intii weerarkaasi uu dhacay kadib ayaa ahaa in afartan iyo siddeed saacadood kadib laga soo saarayay meydadka dad shacaba oo halkan ka adeeganayay sidoo kaleeto haatan oo aan ku suganahay waxaa halkan kaaga muuqda waxaa weeye qiica ama dabka ololka ah oo ay dib u soo celisay goobtani islamarkaana ay tahay inuu khatar labaad dhaliyo haddii aan si degdega wax looga qaban sidoo kaleeto waxaa laga cabsi qabaa in ay jiraan dad ku jira gudaha burburka oo sidoo kaleeto aysan suurata gelin weli in halkan baaritaan lagu sameeyo maadaama laga cabsi qabo in mar kale dhismuhu uu soo dumo haddii ay cidi gudaha u gasho cawil yuusuf ciise raadiyaha iyo telefishinka dalsan
mahadsanid dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa heshiis la gashay dowladda wadanka kuuba oo xiriirka soomaaliya iyo dowladahaasi muddo uusan wanaagsaneyn wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya abshir cumar haruuse ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda xiriirka diblomaasi ee soomaaliya la yeelanayso dalka kuuba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar haruuse ayaa sheegay in soomaaliya iyo kuuba ay xiriir diblomaasiye leeyihiin intii udhexeysay ilaa haatanna ay ku heshiiyeen inay sii wadaan xiriirkooda wasiirka ayaa tilmaamay in hadda ay ku shaqeeyaan siyaasad aanan ahayn in soomaaliya wax cadow ah yeelan saaxiibo badanna yeelato taas oo kor u qaadeysa horumarka iyo diblomaasiyadda dalka si kastaba ha ahaatee xiriirka dowladaha soomaaliya ee kala dhexeeya kuuba ayaa hakad galay kadib markii dowladda kuuba ay la safatay dowladda wadanka itoobiya sanadii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo todobadii dagaalkii u dhexeeyay soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya xilligaasoo dagaalka ahaa mid xoogan oo dhinacyadu khasaare kala duwan ay isku gaarsiiyeen dagaaladaasi dowladda kuuba wixii ka dambeeyay kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ma aysan jirin heshiis ay la leedahay dowladda federaalk soomaaliya laakiin dowladda hadda jirta uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa dib usoo celisay heshiiska dowladda wadankaasi kuuba ee soomaaliya la yeelaneyso muddo kadib halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dowladda wadanka shiinaha ayaa hareeraha dalka taiban waxa ay ka bilowday saddex maalmood oo dholotus military ah si ay u muujiyaan carada ay ka qaadeen kulankii madaxweynaha taiwan tsia ingwen ee la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka iyadoona wasaaradda difaaca ee taiwan ay sheegtay inay si degan ugu jawaabi doonto dhowla tuskan oo lagu dhawaaqay mala- maalin kadib markii ee taysiya ay kusoo laabatay mareykanka ayaa si weyn loo sugayey kadib markii shiinaha uu cambaareeyey kulankii afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka kevin mccarty kula yeeshay los angeles shiinaha ayaa u arka taiwan oo si dimuqraadi ah loo maamulay inay tahay dhul ay iyadu leedahay iyada oo shiinuhu inuu weli- weligiis ka fogaan inay xoog u adeegsato si ay jasiiradda u maamusho dowladda taiwan ayaa si adag ugu soo horjeeda ee- eedeymaha shiinaha wasaaradda difaaca ee taiwan ayaana sheegtay inay la socoto xaaladan islamarkaana ay si weyn u feegajigan tahay ayna ka jawaabi doonto sida ugu habboon si ay u difaacdo ammaankeeda guud ahaan warkii duhur aad duhurnimada raadiyaha kal- dalsan kala socoteen intaas ayaan kusoo koobaynaa warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doona ammaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel